cabdi xirsi cali karjab oo ah sihayaha wasiirka amniga ee puntland oo warbaahinta kula hadlay magaalada garowe ee xarunta puntland ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay shacabka iyo weliba mas-uuliyiinta puntland inay ka wada shaqeeyaan ammaanka waxa uu sidoo kale uu sheegay inay jiraan dad nabadiid ah oo markasta doonaya in ay falal ammaan darro ka sameeyaan deegaanada puntland waxa uu tilmaamay in dadkaasi nabadiidka ah loogu guuleysan karo shacabka iyo hay-adaha ammaanka oo wada shaqeeya sihayaha wasiirka amniga ee puntland ayaa sidoo kale wuxuu baaq gaara u diray dhalinyarada ku nool deegaanada puntland isagoo sheegay in amniga ayaga ay yihiin kuwa ugu baahida badan cid kasta oo puntland rabta inay qalqalgeliso ama inay dhib ka shaqayso ummadda reer puntland waa inay isku aragti ka noqoto oo ayan maaragtay maslaxadooda iyo jiritaankooda ayan cidna ku hadlayn ee dalka difaaciisa iyo horumarkiisa waad la socotaanoo dalka waxaa ka socdaa horumaro badan baa ka socda horumaradaasna waxay u baahan yihiin amni bay u baahan yihiin iyo nabad bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin midnibay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin isku duuni bay u baahan yihiin waxaa hadda socdaana waa wax laga soo wada shaqeeyey oo in foorti iyo tabar la geliyey oo dadka reer puntland soo isku duuban uu tabargeliyey dhallinyaray waxa weeye mustaqbalkiina wuxuu ku jiraa inaad amniga ka shaqaysaan mustaqbalkiina wuxuu ku jiraa inaad midnimada ka shaqaysaan mustaqbalkiina wuxuu ku jiraa inaad dhulkiina hagaagsataan mustaqbalkiinu wuxuu ku jiraa dowladnimadeenna inaad taageedhaan laakiin mustaqbalkiinu kuma jiro khalkhal in la geliyo dal iyo dhib in laga shaqeeyo qof dan khaasa leh meel kasta caalamka waa joogaa qof dan khaasa leh waa joogaa laakiin qofka danta khaaska leh waxaa ka xoog badan sharciga dadku dhigtay muddooyinka ugu dambeeyey ayaa deegaanada puntland waxaa ka socday howlgalle ay wadeen ciidanka ammaanka oo ay kaga hortegayeen kooxaha falalka ammaandarra ka sameeya deegaanada puntland